wasaaradda dastuurka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee gobolka baay kusoo gabagabaysay kulanka la tashiga bulshada ee wax ka bedelka cutubyada shanaad iyo sagaalaad ee dastuurka dalka kulankan oo socday muddo saddex maalin ah ayaa waxaa ka qeyb galay xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiiro aqoon-yahanooyi qaar ka mid ah bulshada magaalada baydhabo saciid cabdi axmed wasiirka wasaaradda dastuurka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey soo xiritaanka kulankan waxaan joognaa oo ilaahi subxaana watacaala uuna soo gaarsiiyey gunaanadkii iyo gabagabadii kulankii ama la tashigii maalmahan aan la lahayn aqoon-yahanka iyo hay-adaha cilmibaarista iyo ardayda jaamacadaha iyo qaar ka mid ah hay-adaha dowladda oo ku saabsanaa dib u eegista iyo wax kabedelka ayaan maanta gunaanadkiisii aan joognaa maalin khayraysan waaye maalin farxadeed waaye ilaahi subxaana watacaala anagoo caafimaad qabno noo bilaabay anagoo caafimaad qabnaana aana soo gabagabayneynaa saad ogtihiin dee shalaana kasoo hadlo dastuurka iyo muhiimadiisa iyo taariikhdii shalaan kasoo sheekeynay iyo maalinta furitaanka maanta waxaa rabaa bal dastuurkaasi iyo waxa uu dowladnimada uu ka yahay iyo kelimad dar inaan ka dhaho saad ogtihiin dastuurku afar qodob haddaan kusoo koobo waxay dhahaan waa wuxuu nidaamiyaa haykalka dowladda iyo nooca dowladda dalkaasi uu leeyahay waxaa nidaamiya dastuurka wuxuu kaloo dastuurkaasi uu sheegaa maanta haddii qof qofkeen meeshaan fadhiya ama gabar iibiil wuxuu doona ahaada la weydiiyo yaa tahay haddii la dhao magaciisoo sheegaa magaca aabihiisa ku daraa deegaankiisao ku darsadaa inuu muslim yahay uu sheegtaa inuu afrikaan yahay uu sheegtaa wuxuu kaloo sii sheegtaa xitaa marar qaar reerihiisoo sheegtaa dastuurkana wuxuu sheegaa identityga iyo jiritaanka wadanka uu leeyahay tusaale-ahaan hadeetaan dastuurkeenan soomaaliya qodobkiisa koowaad qodob ugu horeeya dad akhrisaan waxaa ku qoran soomaaliya inay tahay jamhuuriyad federaal ah jamhuuriyad federaal ah micnaheed waxaa waay soomaaliya jamhuuriyad waaye micnaheed boqortooye ma ahan waay cagsigeeda waay jamhuuriyadda wax cagsi ku ah boqortooye cagsi ku amrika soomaaliya jamhuuriyad waaye waxaa meesha ka baxday soomaaliya boqortooye ma ahan federaal waaye micnaheed waxaa waye soomaaliya dowlad dhexe xoogano oo central government ma ahan dowlad federaal ah waaye waxaa jiro dowlad dhexe iyo state yaa jiro waxaa kaloo ku socda jamhuuriyad federaal ah leh gobonimo gobonimo leh micnaheed maxay tahay gumaysi kuma jirto waa cagsigeeda dowlad madax bannaan oo xor ah oo gumaysi aanan ku jirin waay kulankan ayaa ka qayb qaadanayo sidii bulshada magaalada baydhabo ay door ugu yeelan lahaayeen wax kabedelka dastuurka dalka si gaar ah cutubyada shanaad iyo sagaalaada